mooshinkaas wuxuu ahaa ajenda wax ka bedela sida adeeba hadda aad sheegtay sideed iyo toban xildhibaanaan ku geynay muxuu ahaa ajendaha maanta laga doodayo wuxuu ahaa laba laba qodobaa sahay sharci la qaybinayay iyo muxuu ahay hindis sharciyeedka oo laga doodayo muxuu ahay shaqada iyo shaqaalaha marka in ajenda kale lagu daro ayaan muxuu ahay soo jeedinay waana laga aqbalay waxaa loo qaaday codaa loo qaaday codkiina waa ku waa helnay oo muxuu ahay si buuxa ayay xildhibaanada u taageereen insha allahu doodeedana waxay bilaabanaysaa maalinta isniinta hadduu ilaahay yidhaahdo xildhibaan sidaad sheegtay ilaa siddeed iyo toban xildhibaan ayaad ku soo jeediseen mooshinkaasi si wax looga bedelo ajendihii golaha ay ka doodayeen maalmahan marka mooshinkaas maxaa ka mid a marka waxyaabaha ku jira oo doodiisa ay berrito bilaaban doonto ee aada horgeyseen maxaa ka mid ah ajendahaas wuxuu ku saabsan yahay shacabka soomaaliyeedna ay dhegeysan doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo hubkii dhinaca muxuu ahay cabuud lagu muxuu ahay shacabka gacantiisa galay sida sharci darada dalka kusoo galay iyo muxuu ahay waxyaabaha culayska badan ee haysta shacabka soomaaliyeed ee ay dareemayiin intaasaa muxuu ahay laga doodaya hadduu ilaahay yidhaahdo ujeedkiina wuxuu ahaa sidaad sheegtay inaad bedeshaan ajendaha oo mooshinka aad sidaas u keenteen ood soo jeediseen in arrimaha lagu bedelo marka waxaa ka hadashay hubka iyo wax la mid a culeysyana waa sheegtay oo shacabka soomaaliyeed hadda saaran marka maxaa ka mid a culeysyadaasi maxay yihiin walaalow hadde waad ogtahay horta dalkan dagaal uu ku jiraa muxuu ahaay shacabkana meeshii lagu dagaalamo waa barakacay barakacyo badanaa iska jira abaaraha iska jira oo muxuu ahay ninyoodanta ay dhibaato muxuu ahay dadka tacabkii ay ay ka baabi'isay muxuu ahay culaysyo badanaa shacabkeenna haysto barakacyadu waa iska badan yihiin muxuu ahay dagaal uu jiraa meel lagu dagaalamo way taqaanaa shabaabku waayo waxay ku dhexmal yihiin shacabkiay ku dhexmal yihiin hala duqeeya markii la yidhaahdo shacaba wax ku noqonayo cabashadu waa iska badanta qodobada ku jiray ee mooshinkiina ama soo jeedintiina wax kabeddelka ajendaha waxaa ka mid ahaa qodob aad ku sheegteen dhowrista xasaanadda xildhibaanka marka horey uma jirin miya oo maxaad hadda u keenteen dhowrista xasaanadda xildhibaanka maxaa ula jeedaan qodobkaas aad meesha kusoo darteen ayada ruuxeeda waxay walaal ayada ruuxeeda waxay hoosgelaysaa arrimaha amniga sababtoo ah xildhibaanada amnigooda ayaa wax loo dhimayaa magaalada muxuu ahay ciidamo badan ay ku daadsan yihiin dad waxaan arkay muxuu ahay taargaha baabuurta lagu qasbayo xildhibaanadan taargaha baabuurta waxay u fureen yool aan noqonin oo taarget waaye waad ogtahay xildhibaanada cadowgu waxay u yihiin taarget dalkaana dagaalow ku jiraa marka taargahaas ay bixiyeen iyo wax nuucaasa ayaa ku jira oo muxuu ahay xildhibaanka inta ciidin askari iska qabsado oo hal saac meel sigahaysanay taarga ku xir baabuurka taarga mu ku xiray muxuu ahay madaxdaada iyo adigoo arrimo waxaa iska jira oo siimir taagtaaga oo ay xildhibaanada la kulmaan baabuur taargaha lagu xiro raalli kama aha sababtoo taargaday noqonayiin marka arrimahaadii sidaa waxaas ku saabsan oo muxuu ahay maalinta isniinta ayaa laga bogan doonaa sidaan la soconno meelo badan oo gobollada dalka ah toddobaadyadii lasoo dhaafay colaado beeleed ayaa ka jiray waa lagu baxay marka colaadaha beelaha ee soo noqnoqdayna ma ku jiray ee soo jeedinta ama mooshinka aad horgeyseen baarlamaanka waxyaabaha ka mid yihiin sababta saacadan keenaysa colaadaha inkastoo aan ognahay muxuu ahay qoladaa nabaddiidka markii laga reeyo oo ay jabaan waxay isku diraan shacabkay isku diraan oo ay hub isigu dhiibaan marka arrimaha laga hadlaya kamidii sidii waxii loo kala furdaamin lahaa iyo sidii muxuu ahay shacabkeenna loo wacyigelin lahaa muxuu ahay iyo hububkan sida khayru sharciga waddanka uu soo galayo oo balaag ka ganacsiga muxuu ahay suuqa madow in sidii loo hor istaagi lahaa